faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo maanta la kulmaya amiirka dalkaasi qatar faahfaahinno ka soo baxaya dilal ka dhacay magaalada boosaaso waa dilal ka dhacay magaalooyinka boosaaso iyo gaalkacyo ee puntland jubbaland oo amar ku soo rogtay musharaxiinta u tartamaysa doorashada xilka madaxweynaha maamulka jubbaland weerar bambaano oo habeenkii xalay ahaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan soomaaliya dowladda oo mar kale war ka soo saartay waa duqayn ka dhacday gobolka hiiraan aqbaalaadka dibadda warka subaxna waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha waa madaxweyne buhaari oo mar kale ku guulaystay doorashadii ka dhacday dalkaasi nigeriya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarowba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha labaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa saaka soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayaa faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dilal ka dhacay xalay magaalooyinka gaalkacyo iyo boosaaso ee maamulka puntland kooxaha hubaysan ayaa siyaabo kala duwan waxa ay saacadihii lasoo dhaafay dilal qorshaysan oo kala geysteen magaalooyinka boosaaso iyo gaalkacyo ee dowlad goboleedka puntland dilka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada boosaaso gaar ahaana goob gawaarida laga raaco oo lagu magacaabo gaaca waxaana dadka ku sugnaa boosaaso ay sheegeen in la dilay askari ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland nin ku hubaysan bastoolada ayaa la sheegay in askariga ah oo lagu magacaabi jiray shacayb cismaan caluula uu dhowr xabadood madaxa kaga dhuftay xilli ay wada saarnaayeen gaari rakaaba kadibna uu halkaasi ka baxsaday dilka labaad ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo kadib markii nin hubaysan uu gurigiisa hortiisa ku toogtay xalay wiil labiyo toban jir oo lagu magacaabi jiray xaaji cabdirashiid faarax isagoona goobta ka baxsaday waxaa sidoo kale magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaana warshada kabista ah lagu dilay nin isaguna dhallinyaro ahaa kaasoo dhaawac ahaan loo geeyey isbitaalka dhagacadde waxaana hadeeta halkaasi uu ku geeriyooday xilli dambe weli lama oga sababta ama sababaha loo dilay iyo cidda ka dambaysa dilalkaasi qorshaysan hase yeeshee waxaa ku soo aadayaan xilli magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug laga hadalhayo kufsigii iyo dilkii loo geystay allaha u naxariistee caasho eliyaas aadan oo ahayd gabar yar oo labiyo toban jira maamulka jubbaland ayaa amarro ku soo rogay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulkaasi kadib kulan ay magaalada kismaayo ee xarunta jubba oo xarunta jubbada hoose ku yeesheen guddiga amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay soo saareen amarro la furayo laamaha amniga inay sugaan amniga si sidoo kalena digniin ah loogu daray musharaxiinta madaxweyne ee maamulka jubbaland musharaxiinta ayaa looga digay inay abuuraan olole qalqal gelin kara amniga balse amnigooda uu dabaanad qaadayo dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana aysan samayn ama samayn karin ilaalo iyaga u gaara waxaana musharaxiinta la amray inay qaataan amarada ka soo baxay maamulka jubbaland بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورمرتيات waxaa caawa ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka februaayo labada kun sagaal iyo tobanka shir isugu yimid golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland waxayna soo waxayna soo saareen qodobada hoos ku xusan lambar kow guddiga isagoo ka ambaqaadaya go-aankii hore ee madaxweynaha ee ahaa inay dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha kuna dhacayaan xilligooda sidaas daraaddeed guddigu wuxuu isla qaatay in si weyn loo adkeeyo arrimaha amniga doorashooyinka ka hor iyo xilliga doorashooyinka lambar laba guddigu wuxuu isku raacay in la adkeeyo amniga gudaha wuxuuna bogaadiyey howlgallada joogtada ah ee ay wadaan ay wadaan ay wadaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ee ka dhanka ah argagixisada lambar saddex guddigu wuxuu isla gaaray in nidaamka ololaha doorashooyinka looga dambeeyo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland haddaba waxaa cid kasta ka reeban khalqalgelinta amniga iyo olole sharci darro ah inta ka horeysa dhisidda iyo howlgalka guddiga guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland lambar afar guddigu wuxuu isla qaatay in amniga musharaxiinta ay damaanad qaadayso mas-uulna ka tahay dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana aan la ogolaan doonin ilaalo gaar ah fiiro gaar ah musharaxiinta ka imaanayo meel ka baxsan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waa in ay soo wargeliyaan dowlad goboleedka jubbaland si loo sugo amnigooda lambar shan guddigu wuxuu farayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada jubbaland inay gutaan waajibaadkooda islamarkaana guddigu wuxuu farayaa dhammaan ciidamada aan ahayn kuwa ku shaqada leh kuwa ku shaqada leh sugidda amniga gudaha magaalooyinka in ay ku ekaadaan xiryahooda wabilahi towfiiq
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen oo isagu akhrinayay go'aamo ka soo baxay guddiga ammaanka maamulka jubbaland oo iyagu digniin u diray musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka jubbaland halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegaysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow dowladda soomaaliya ayaa mar kale war ka soo saartay duqeyn ka dhacday gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya warbaahinta dowladda ayaa baahisay in howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga iyo kuwa maraykanka ay ka fuliyeen meelo u dhow magaalada beledweyne lagu dilay xubno ka tirsanaa al-shabaab tirada xubnaha al-shabaab ee lagu dilay duleedka magaalada beledweyne ayaa waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ku dhowaad labaatan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab habeenka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale soddon iyo shan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan ay qayb ka tahay howlgallada joogtada ee ciidamada xoogga iyo saaxiibadooda caalamiga ay ugu diidayaan al-shabaab inay ku nastaan islamarkaana ay helaan wakhti ay isku abaabulaan si ay u waxyeelayaan shacabka soomaaliyeed ciidamada xoogga iyo kuwa maraykanka ah ayaa kordhiyey howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qaybo badan oo ka mida gobollada dalka soomaaliya ma jirto dhanka kale wax war oo ka soo baxay shabaab oo ku aadan duqayntaas iyo dilka la sheegay in loo geystay dagaalamayaal iyaga ka tirsan bamgacmeed ayaa xalay lagu tuuray fariisin ay ciidamada booliiska ku leeyihiin degmada boondheere ee gobolka banaadir kooxaha hubaysan ayaa xalay waxa ay bamgacmeed ku weerareen fariisin ay ciidamada booliiska soomaaliya ku leeyihiin degmada boondheere ee gobolka banaadir weerarka bamgacmeedka ayaa si gaara waxa uu kaga dhacay afaafka hore ee masjidka xaajiye barow oo ku yaala degmada boondheer waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyo hal qof oo darawal motobajaja ayaa ku dhintay halka laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida goobjoogayaal ay u sheegeen warbaahinta ciidamada ammaanka ayaa habeennimadii xalay waxa ay baaritaano ka sameeyeen xaafadda waa xaafadaha degmada boondheere ee gobolka banaadir ma jirto weli war waxa weli wax wara oo ka soo baxay taliska booliiska gobolka banaadir iyo kan degmada labadaba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la kulmaya hamiirka dalka qatar madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo booqasho rasmi uga bilaabatay dalka qatar ayaa maanta la filayaa inuu kulan gaara la yeesho amiirka dalka qatar sheekh tamiim binu xaamid al thani madaxweynaha oo casuumaad rasmiya ka helay amiirka dalka qatar ayaa labada mas-uul waxay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda soomaaliya iyo qatar ay iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga iyo sidoo kale horumarinta dalka sidoo kale mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiinta safarka madaxweynaha ku weheliya oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale beyley wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda marwo maryan aweys jaamac ayaa waxay kulamo goongooniya la qaadan doonaan madax ka tirsan dalka qatar weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda hase ahaatee qadar yar oo adeega bulshada
هدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعك الفضاء الرحيب الفسيح دار الرستورانت دردر يدكان كادريال دريال دريال دريال سبيل الدموع سبيل مريح waa la isku daabo oo daris bay wadaagaan darajiye ammaan iyo darisnimo waxaa mudan dukaankan daryeeloo da iyo tiri duqoodiyo dadku wada adeegtaane degdeg degdeg oo hadergaar dhaar durdur baa kasii daran daryeel bay wadaagaan dad nasiib labaa tagaa ku daalin meel kale degdeg degdeg oo hadeergaar jumlo iyo tafaariiq wax kastoo la doonoo dadku ay dalbanayaan dukaankan daryeela dadweynaha kaa qabtiray ha ku daalin meel kale orodoo daryeel gaar isbraytka iyo faantada kaluun aadan dayn karin caanaha kasii daran ankar baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale degdeg degdeg oo hadeergaar iyo biramo iyo suuntada baastada iyo bariiskii oo arroostaa diyaar ku ah ku daal meel kale degdeg degdeg oo hadeergaar baar aan restaurant ee durdur iyo dukaanka daryeel oo ah mataano islamarkaana aad ka helayso cuntooyinka noocyadooda kala gedisan ayaa baarka ah durdur waxaad ka helaysaa cuntooyinka noocyadooda kala gedisan sida baasada bariiska hilibka iyo weliba waxyaabaha naftaadu jeclaysanayso dukaanka ah daryeelna waxaad ka helaysaa dhammaanba waxyaabahaad u baahan tahay sida caanaha carruurta iyo sidoo kale shoobinka noocyadiisa kala gedisan raashinka bur bariis sokor saliid iyo weliba waxyaabahaad u baahan tahay dukaanka ah daryeel waxaad kaloo ka helaysaa kalluunka noocyadiisa kala gedisan waxaana halkaa diyaarkuga kugu soo dhoweynaya shaqaale loo carabiya shaqada ay kuu qabanayaan haddaba horey u gaar baar aan restaurant ee durdur haddaba wixii faahfaahinaa intaasi dheer kala xiriir taleefan lambarada kale ah eberli hal shan sagaashan iyo afar toban iyo toddoba eber shan ama eberli hal toddoba soddon iyo toddoba soddon iyo sagaal eber lix haddaba ha moogaane horey u gaar baar aan restaurant iyo dukaanka daryeel
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal iminkan akhbaaraadka dibadda madaxweyne buhari ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi nigeria madaxweynaha nigeria maxamedu buhari ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha nigeria sida ay muujinayso natiijada kaba dambaysta ee doorashada sabtidii dhacday hogaamiyahan toddobaatan iyo lix jirka ayaa ka guuleystay madaxweyne ku-xigeenkiisii hore atuko abubakar isagoo kaga badiyey wax ka yar afar milyan oo cod xisbiga abubakar ee b d p ayaa qaadacay natiijada dibudhaca dibudhaca ku timid codaynta iyo rabshadaha ayaa hareeyay doorashada balse kormeerayaasha madaxa bannaan ma aysan soo sheegin wax isdabamarina xisbiga madaxweynaha buhari ee a b c ayaa ku guulaystay sagaal iyo toban ka mid ah soddon iyo lixda gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay dadka doorashada u soo baxay ee codaynayay codaynta u diiwaan gashana ayaa noqonaya soddon iyo shan boqolkiiba guddiga doorashaduna waxay natiijada kama dambaysta ku dhawaaqi doonaan arbacada maanta ah warkii dhegaystayaal subaxnimo oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codkaiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleyn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis radio cadaado habusocodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaada afka hooyadeen iyo hoballada waddaniga ah hiddahay ku caan tahay rediyo cadaado rediyo cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow rediyo cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashana afartan iyo lix siddeetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballantan waa rediyo cadaado hoyga wararka sugan